iyadoo dhowaan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland ay soo saartay go'aano lagu jaangoynayay khidmadda laga qaado ardayda iskuullada magaalada kismaayo ayaa waxa ay taasi ka dhaqan gashay iskuullada degmada iyagoona hoos u dhigay lacagihii laga qaadi jiray ardayda qaar ka mid a maamulayaasha iskuullada magaalada kismaayo ayaa soo dhoweeyey go'aanka wasaaradda waxbarashada sidoo kalena farriimo u diray wasaaradda insha allahu tacaala go-aankaas waa go-aan fiican looguna danaynaya bulshada iyadoo culayso fara badan ay iska jiraan insha allah waana qiimeyntiisii iyo hawshiisii baan ku jirnaa isaga naftiis inuu maaragtay iskuulkii uusan dhib usoo jiidin iyo inuu khayr maaragtay faa'iido usoo jiidayo labadaba iyo inuu iskuulkii maaragtay uu siduu ahaa uu ku socon karo ayaa muhiim ah marka qiimeyntii ayaan u fadhinay haddaan nahay maamulka iskuulka khaalid bin waliid waana soo dhoweynay go-aanka wasaaradda ay maaragtay qiimaha ay ku dhimaysay dhammaantanada waxaan u adeegaynay bulshada iskuul walba oo ku yaala magaalada kismaayo hadda annaga mithaal khaalid bin waliid arday waxaan haynaa free ah oo ilaa saddex boqol oo arday ah oo marka hore wax lacagaan laga qaadaynin marka insha allahu tanna waxay ka mid tahay bulshadii iyo maaragtay udanayntii waana qiimeyntii baan ku jirnaa insha allah hadduu la yidhaahdo si aysan iskuulaadkii iyo maaragtay ayaga laftoo caqabad ugu imaanin yaan insha allah ka taxadaraynaa waanu ku mahadsan yahay wasiirka waanu ku soo dhowaynaynaa insha allah hadduu la yidhaahdo wasaaraddu waxaan u sheegaynaa maadaama iskuulaadkii qiimo dhimis lagu sameeyey maamuladii iskuulaadkiina ay qaateen waxaan ka rabnaa macallimiinta qiimo dhiminta lagu sameeyey ayaga dartood loo sameeyey inay iskuulaadkii yimaadaan lagana helo ay shaqeeyaan ay shaqada u yimaadaan ayaan insha allahu tacaala wasaaradda iyo wasiirka aan ka codsanaynaa weli macallimiin quality leh oo u dhigma dhigi kara dugsiga sare iyo dugsiga dhexe ayaan insha allahu tacaala wasiirka aynu ku ballansannahay inuu keeno iskuulaadkii annagii qiimo dhimista waa qaadanay hadda ka iskuul ahaan khaalid bin waliid welina ma hayno macallimiintiina lagu soo qoray oo maaragtay layiri iskuulka dhiga awaamirtiina waan qaadanay waana sugaynaa insha allah hadduu la yidhaahdo wasiirku waa ka sugaynaa marka waxaan rabnaa insha allah hadduu la yidhaahdo macallimiin quality leh ee dugsiga sare ee dugsiga dhexa dhigi karo in iskuulaadkii la keeno laguna kaantaroolo macallimiintaas waxbarashadoodii aysan waxbarashadii habac ku imaanin kaantaroolkoodii iyo cashar bixintoodiiba wasaaraddii annaga waan ka wada soconno si wada jira maxaa yeelay bulshadan ayagaa marka hore isku tashanayay ayagaa jeebkooda wax kula baxayay qof walboo soomaaliya wax bartay burburka kabacdi isku tashi an bay ahayd marka haddii hadda la helay wasaaraddii waxbarashada waxaan rabnaa inay kaalinta waalidiinta ay si fiican u buuxiso ayaan insha allahu tacala ka rajaynaynaa waana tijaabaan ku jirnaa bisha february hadduu ilaa yidhaahdo aad baa mahadsantihin bismi illaahi raxmaani raxiim الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مقعي وحال إرادة إبراهيم علي محمد وحنا إمامنا إسكول كروبتا رون أهانتي قوانك سوزاردة إيسو سارتي wuxuu ahaa go-aan tashi badan ay kasoo samaysay oo iskuullada in badan kala tashanaysay oo barnaamijkaas barnaamij wuxuu ahaa aan hore u ogeyn haddana khidmaddaa la dhimay muxuu ahaa waa mid faa'iido u leh muxuu ahaa ardada soomaaliyeed ee dhammaan iyo waalidiinta oo muddo badan la soo daalo dhacayay dhibaatada muxuu ahaa ardadooda iyo bixinta qarashaadka marka barnaamijkaas waan soo dhoweynay ka iskuul ahaan waana qaadanay